إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad dhowaan loo qabtay askar horey ugu tirsaneed dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dowri diini ah loo soo xiray dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan u isticmaalaysa dhaqaalaha ay ka qaadato reer muqdisho xilli ay dadku la-yihiin waddooyin ay maraan qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa ka hadlay cadaalad dari ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiga sare ee la qaaday mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaas laba kun oo ruux oo ameerikaan ah ayaa dalbaday in laga daadgureeyo guryahooda oo ku yaala gobolka californiya ee waddanka maraykanka kadib dab xoogan oo ka kacay halkaas intaasi waa qodobadii warka u diyaargarooba iyagoo dhammaystiran
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhan waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kelimad ka jeediyey munaasabad dhowaan loo qabtay askar horey uga tirsaneyd dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo dowri diini ah loo soo xiray haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalid oo ka qayb galayay munaasabad dooro loogu soo gebagabeeyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iskuna dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay halganka ka socda soomaaliya ee lagaga soo horjeedo shisheeyaha duulaanka ah isagoo sheegay in mas-uuliyaddaas la qaado maanta waxaa taagan fariidatuljihaad ayaa taagan oo runtii dadka muslimiinta diintooda ay u halgamayaan ay u dagaalamahayaan oo u jihaadahayaan oo naftoodii maalkooda u bixinayaan fursadaas soomaaliya iyo bariga afrika gudahiisa ka taagan oo ma aragtay meesha maraayon aan ognahay inaan maaragtay arrintaasi mas-uuliyaddaasi aan qaadano tayaaraadka siraaga iyo tafawuqa maydaaniga taliska mujaahidiinta taariikhda hebiya ayaa ka tasniiciya taasina hadal tir badan iyo ta'wiil toona minbaahna twiitarada ka jarta tabeelyaalka kamoogata gaar ahaan taagtiiga ciidan iyo tadbiirka siyaasadda iyo tandiimka makaatibta sheikha ayaa sidoo kale ka hadlay in lagu safro dhibaatooyinka lagala kulmayo halganka lagula jiro shisheeyaha isagoo xusay in dadkii wanaagsanaaba la imtixaami jiray ka muslimiin ahaan diintaasi ehelkeeda haddaan nahay inaan mas-uuliyaddaasi ammaanadaasi dadka ilaahay ku imtixaanay waa annaga dadkii aamanaa yidhi laa ilaha illa allahu yidhi dadkaas ilaahay oo maaragtay wuu imtixaanaya xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun oo imtixaanka waxa waaye waxaa ka mid ah gaalada maantana haysata oo nagu soo duushay ayaa ka mid ah oo laga dhibahayo oo maaragtay dhibaato lagu wado xaqa adaahiha inaan gudano oo arrintaasi anagoo ku daynayno dadkii nagu horreeyey saxaabadii taabiciintii quruntii wanaagsanayd muslimiintii ilaa diinta haddana soo gaarsiiyey soo taagnaa culmo haddaa yihiin mujaahidiin haddaa yihiin odayaal haddaa yihiin dad baa usoo taagnaa dhowaan ayay ahayd markii ku dhowaad toddobaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dowra diini ah oo socotay afar bilood loo soo gebagabeeyey kuwaas oo sheegay inay fahmeen habowgii ay ku jireen oo ahaa inay shisheeyaha kabarbar dagaalamayeen islamarkaana uu allah fahamsiiyey inay ummadooda usoo laabtaan dowladda federaalka oo siyaabo kala duwan oo isticmaalaysa dhaqaalaha ay ka qaadato reer muqdisho xilli ay dadku la-yihiin waddooyin ay maraan maxamed cali ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn kaga da-ayay roobab ay dadku ku qabowsadeen kuwaasoo si xiriir ah kaga da-ay degmooyinka kala duwan ee caasimadda wadooyinka oo inta badan u xiran dowladda federaalka ayaa kuwii soo haray waxaa gooyey biyaha roobka taasoo sababtay inay go-aan inta badan wadooyinka gobolka banaadir wadooyinka oo u badan kuwa burbursan ayaa sabab u noqday inay biyuhu fadhiistaan iyadoona gawaari badan ay ku xaniban yihiin wadooyinka qaar ka mid a dadka isticmaala wadooyinka magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya saameynta ay ku yeelatay arrintan kaara qudaar ka soo qaada meel kaloo la mar male waddadii la mar lahayn waa tanaa taas kalena waxaa waa jijab iyo biyaha fadhi ciidan tanaa soo marne ciidan waxaa waa mooto hadda waa iga soo dhex deenta waa lii soo jiida intaa liisoo dhigay qudaarta waa qoyda waa ina gadoonti hadda waa la toosiyey wixii dhan waa la soo saar gadaalaan oola soo jiiday dhib badanaa lagu qabaa waddadan laba saacan lugihii saddex saacan lugihii aniga laftee saddex saacan lugihaay maadaama saddex nagood afar nagood baan ku dhex dhacda waxaan kasoo bilaabay ilaa jiirada ilaa meesha oo bahalka korontada ilaa inta saan u jeeda horta naaga mara soo kuf meeshan naaga xataa dhex yaalali hana tabar uga baxsho waa ilaa ma wadha ma wadha qalab ma wadhan uga baxsho marka meeshan gacanha laga gabaxsho inta wax haysata ha ugu wacan dadka maamulka oo degmada xukuma iyo dadka waxa garta wax haysta hadda dad intaasoo dabaqlaa meesha maru hayo ilmeeru may ku go-an yihiin marka waxaa la rabaa meesha in wax laga qabto horta kowla xoogga la isugu keeno maamulka gobolka banaadir oo mar sii horreysay ku andacooday in dadku ay diidan yihiin in waddooyinka la dhiso ayay arrintan ku tahay fadeexad weyn maadaama ay go-an yihiin waddooyin badan oo muhiim u ah isku socodka bulshada qaar ka mid ah bahda waxbarashada ayaa ka hadlay cadaalad dare ay ku kaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiga sare ee la qaaday warkan waxaa inoo haya cali aadan kulankan oo ay dhowaan magaalada muqdisho ku yeesheen qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee magaalada muqdisho ayay waxay sheegeen in cadaaladdarro ay ku dhaceen kooxihii dhowaan shaaciyey in arday badan ay ku dhaceen imtixaankii dugsiga sare laga qaaday shir jaraa'id oo ay qabteen midowda madaariista magaalada muqdisho ayaa waxay sidoo kale si adag uga hor jeesteen dugsiyo la sheegay inay liitaan haddaba waa kuwan iyaga oo sheegay in meel looga dhacay madaariista magaalada muqdisho war saxaafadeed garnaqsiga natiijooyinka imtixaanka fasalka labiyo tobnaad sana dugsiyeedka laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow midowda dugsiyada gobolka banaadir waxa ay daraaso ku sameeyeen iyagoo dhinac kasta ka eegaya natiijada fasalka labiyo tobnaad oo la shaaciyey laba iyo labaatan bishii toddobaad laba kun labaatan iyo kow taasoo ay ka muuqdeen dhaliilo u baahan in ay saxaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka labadii sane ee u dambaysay waxaa jira dhaliilo ku aadan natiijooyinka imtixaanada shahaadada dugsiga sare kuwaas oo si gaar ah wax loogu dhimeeyey dugsiyada iyo ardayda wax ka barata gobolka banaadir iyada oo meel looga dhacay taariikhda dugsiyada gobolka ku leeyihiin barbaarinta iyo waxbaridda dhallaanka soomaaliyeed iyo wax soo saarkoodaba sidoo kale waxay soo bandhigeen dhaliilaha natiijadii laga qaaday imtixaamka ardayda dhaliilaha natiijada imtixaanka fasalka labiyo tobnaad laba kun iyo labaatan laba kun kow iyo labaatan waxaa ka mid ah isu dheelitir la-aanta ilaalinta iyo howlgudashada imtixaanka ee gobolada dalka habka imtixaan qaadista iyo dhowrista si weyn ayay ugu kala duwanaayeen gobolka banaadir iyo gobolada kale islamar ahaantaana waxay saameyn ku yeelatay shaacinta imtixaanka jiritaan la-aan korjoogto ka madax bannaan howlwadeennada imtixaanka gacanta ku haysa waxay sababtay mugdi badan iyo kalsooni la-aan aan xad lahayn doorashada dugsiyada ugu wanaagsan natiijada imtixaanka oo aan ku qotobin halbeeg cadaalad ah shaacinta dugsiyo si cadaalad darro ah loogu tilmaamay kuwa liita iyada oo aan si asluubaysnayn warbaahinta loogu baahiyey laguna foolxumeeyey sumcadda dugsiyada gobolka banaadir dowladda federaalk oo ku caanbaxday musuq maasuqa ayay dad badan aaminsan yihiin in imtixaamkii dugsiga sare laga qaaday ay haraysay musuq maasuq baahsan taas oo ay dad badani ka soo horjeesteen mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka xuutiyiinta warkaas iyo war kale waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir dhowr fariisimood oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda xuutiyiinta islamarkaana ku yaala showkaan oo ka tirsan gobolka albaydaa ayaa la kulmay weeraro culus oo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab weeradan ka dhacay showkaan ee lagu beegsaday fariisimaha xuutiyiinta ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaas oo la gaarsiiyey maleeshiyaadka xuutiyiinta mid ka mid a fariisimahan ayay si buuxda ula wareegeen ciidamada mujaahidiinta iyagoona intaa kadib dab qabadsiiya fariisinka iyo mooto ay lahaayeen maleeshiyaadka la weeraray war kooban oo ka soo baxay ansaaru shareeca ayaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay weerarka ku soo furteen qori r b g ah saddex qori oo b k m ah aakayaal iyo rasaastooda ciidamada mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa marar badan waxa ay sidaan oo kale u beegsadeen maleeshiyaadka shiicada xuutiyiinta ee ka amar qaata xukuumadda iiraan iyagoona gaarsiiyey khasaarooyin kala duwan dhanka kale in ka badan labaatan askari oo ka tirsanaa ciidamada xukuumadda jaad ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gudaha waddankaasi wakaalada wararka faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa guddoomiyaha halka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegtay in afar iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad lagu dilay tiro kalena lagu dhaawacay weerar lagula beegsaday mandiqada buxayra ee dhacda gudaha waddankaasi sarkaal ka tirsan xukuumadda jaad ayaa sheegay in dablayda weerarka geysatay ay wateen gaadiid isagoona xaqiijiya dilka afar iyo labaatan askari iyo dhaawaca tiro kale waxaana uu intaa ku daray in la la'yahay qaar ka mid a askarta la beegsaday afhayeenka guud ee militariga xukuumadda jaad oo isna la hadlay a f b ayaa sheegay in mandiqada uu weerarku ka dhacay ay boqol sagaashan kilomitir waqooyi bari kaga beegan tahay caasimadda waddankaasi isagoona ka gaabsaday inuu ka hadlo khasaaraha ka dhashay weerarka bishii abril sanadkii labada kun iyo labaatanka xilli talada dalka jaad uu maamulaya idriis deebi ayay ahayd markii ku dhowaad boqol askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda jaad lagu dilay weerar lagu qaaday fariisin askarta ay ku lahaayeen jasiiradda bohama ee mandiqada buxayra deybi oo ahaa madaxweynihii jaad ayaa isaga qudhiisa lagu dilay weerar bishii abril ee sanadkan ka dhacay gudaha waddankaasi iyadoona talada madaxtinimada ee dalka jaad uu la wareegay wiilkiisa oo lagu magacaabo maxamed idriis deybi halka warkan uu idinkaga imaanayo waa raadiha alfurqaan iminkana warka dibadda laba kun oo ruux oo amerikaan ah ayaa dalbaday in laga daadgureeyo guryahooda uu ku yaalo gobolka californiya ee waddanka maraykanka kadib dab xoogan oo ka kacay halkaas dabka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu ka soo bilowday keymaha waddanka maraykanka isagoo kusii fiday magaalooyin ku yaala gobolka californiya guryaha ay dadku degan yihiin uu soo gaaray dabka taas oo sababtay dad badan oo amerikaan ah ku qaylo dhaamiyaan in laga saaro guryahooda islamarkaana loo fidiyo gurmad deg deg ah dabkan ayaa lagu soo waramayaa inuu yahay kii ugu weynaa ee sanadkan ku fida gobollada dhaca galbeedka waddanka maraykanka mid ka mid ah saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in goobaha uu dabku sida aadka ah ugu fiday ay yihiin laba magaalo oo ku yaala gobolka californiya waxa uuna sheegay in dadka halkaas dega ay ku sugan yihiin xaalad halis ah una baahan yihiin si deg deg ah gurmad loogu fidiyo dabeyle xoogan oo ka jira gobol ka tirsan maraykanka ayaa sababay in uu sii baaho dabka waxaana mas-uuliyiinta amerikaanka ah sheegeen inay ka caajiseen wax ka qabashadiisa dabkan oo ka kacay gobolka californiya ee waddanka maraykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo weli waddanka turkiga uu ku jiro xaalad uu kula tacaalayo sidii uu u xakameyn lahaa dab xoogan oo weli kusii baahaya magaalooyin hor leh oo ku yaala gudaha waddankaas warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa